qiimaha maciishada daruuriga ah ayaa kor u kacday toddobaadyadii ugu dambeeyey suuqyada magaalooyinka somalilan iyadoo bulshada danyarta ahna ay ku keentay ciriiri dhinaca nolosha ah mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ayaa horey u sheegay inay sicir bararku uu yahay mid caalami ah warkan hargeysa waxaa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakule inta badan duruufaha dhaqaale ee dadka somalilan ayaa ah kuwa hooseeya waana wax iska caadiya nolosha danyartu ay meelo badan oo somalilan dadka ku nool ka mida inay deris la yihiin laakiin duruufaha nololeed ee bilihii ugu dambeeyey la soo dersay qaar badan oo ka mida bulshada somalilan ayaa waxay kalifeen welwel iyo walaaxurle kadib markii qiimaha maceeshada daruuriga ahi ay cirkays ku shareertay islamarkaana ay tiraba dhowr jeer kor u kacday qaar ka mid a bakhaarada iyo dadka bagaashka magaalada hargeysa ku iibiya ayaa iyagu laftigoodu dareensan in qiimaha maceeshada ku kordha uu yahay mid culays ku ah bulshada oo aanay qaadi karin khadar cabdi cilmi waa ganacsade bakhaar ku haysta magaalada hargeysa waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay wax isu beddeleen isagoo xaaladana u sibir saaray xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka covid magacaygu waa khadar cabdi cilmi bedri ku magac dheer alaabuhu bilihii u dambeeyey korukac badan baa ku imanayey sida haddayna egmamka saliiddii oo kale nimka jirkaanka saliidoo kale beriga hore waxaan siin jiray sagaaliyo toban doolar iyo labaatan doolar iyo markuu bato iminka laakiin dee waxaa la siinayaa qiime aad u sarreeya toban doolar wax ka badan baa ayaa ayaa ku kordhay haddayna eegno imka sonkortoo kale kiishka sonkor waxaan siin jirnay markuu bato shan iyo labaatan doolar baan siin jirnay iminka laakiin kiishkii sonkoraha dee qiimii aad buu uga kacay intii hore waxaa ku beeray dee qiime aad u sarreeya dee imka waxaan kiishka sonkoraha koobiyo soddon baa imkana la siinaya haddayna eegno daqiiqdoo kale laftarkeeda iyadoo korokacba ku yimid oo kiishkii daqiiqaan sii jirnay labyo labaatanka doolar dee maanta waxaa la siinaya lix iyo labaatan doolar iyo badh ayaanu siinana marka kala duwanaansho badan baa jira oo ay keeneen shibmantigii oo kor u kacay iyo weliba sidoo kale covid nineteen kuna saameyn badan oo row materialiskii la soo saareeyey uu ku sababay waxa weya imanka containerkii xaggaa laga soo qaadan jiray dee dhowrka kun imanka toban kun oo dhadhow baa lagu soo qaadaya marka halkaas ay ka timi saamaynta ugu ballaaran ee korokocon marka alaabtu way wada dalaamanta shay aan kordhin ma jiro oo imanka reerkii boqolka doolar ku filaan jiray imanka boqol iyo konton doolar baa ku filaanaya marka dee meherada imanka dadkii wax iibsanayay iyo annagii waanu murmannaa geesta kale hooye nimco faarax liibaan waa hooyo ku nool magaalada hargeysa iyada laftigeeda ayaa ka cabanaysa waxaanu ka cabanaynaa maceeshadii oo kacday oo de yani aan biilash waxaanu qaadayna aaynu ugu filnayn hadday caruuratay hadday anagatayba marka waxaanu ka cabanaynaa in ceeshadii hoos loo eego oo ceeshadii lanaga jebiyo sixir barar baa jira mid mid cuntadiia oo anaan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanay nagu filnayn waxna aanaan iibsan karaynin bakhaaradiina libilaab ay cuntadayda markii laga dhigay waxa markaa fiican in ceeshadii lanaga jebiyo
dhaqaalayahanada faalleeya xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee bulshada somalilan ayaa ku doodaya in wax soo saar la'aanta bulshada somalilan ay saliya aasaas u tahay duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyada oo caalamka oo isku xidhiidhsan uu saameeyey cudurka covid nteen dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo xataa isu socod ahaanba kamaal shaacir oo ah dhaqaalayahan ku nool magaalada hargeysa uu ku doodayaa ama aaminsan yahay in ku tiirsanaanta guud ahaanba wax kasta oo dibadda laga keeno ay sabab weyn u tahay in qiimuhu uu sida uu doono ahaado marka uu doonana uu kaco waxaynu odhan karnaa runtii sicirbarka somalilan waxaa aasaas ama gundhig u ah horta dee waxa weeyaan somalilan waxay ka mid tahay ama waxbaynu odhan karnaaba boqolkiiba shan iyo sagaashan dadku dhacbay la soo degaan oo inagu ma nihiin bulsho runtii agabkeedii adeegeeda ama wax ayaana loo kalkaa adeegsada marka maadaamaynu boqolkiiba shan iyo sagaashan la soo degno oo aynaan inagu gacanta ku haynin wixii noo soo degayay runtii mar kasta way nagu qaali bay noqonayaan lacagtii aynu bixinaynaana waa lacagtii hard currency waa dollarkii aynu adeegsanaynaa dollarkii inagu ma lihin marka lacag adag ba mar kasta inaga baxas marka inaguna horta waxay aynu inagu soo wax soo saarkeennii aanu xooganayn oo mar kasta waxa weeyaan dee alaabihii ama mushtarkii uu dibadda inooga soo degayay horta taas waa qodob inkastoo aan isku dayna inaanu la xidhiidhno wasiirka wasaaradda ganacsiga ee somalilan noomay suurtagelin hase yeeshee mar sii horraysay oo la hadlayay warbaahinta kana hadlaya sixir bararka maceeshada daruuriga ah ee suuqyada somalilan ayaa wasiirku u tilmaamay in sixir bararku yahay mid caalamiya oo aan ku koobnayn sayladaha iyo suuqyada raashinka ee somalilan horta waxa weeyaan badeecadaha waddanka way qaaliyoobeen aad leedahay dibad baa ka keenay ma beeran waxay ku xidhan tahay kulba qiimaha dibaddu siduu yahay waxaana ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaaba badan ka warhaynin containariskii wax lagu soo qaadan jiray ee labada kun ee doolar lagu keeni jiray dhowr iyo toban kun oo doolar bay maraya marka sidaa ay dhacdo dee badeecaddu way qaaliyoobeen ninka badeecadda keenna iminka waxaan qabaa macaaska ugu yar inay helaan baa cabshtari alla koog suuqa waa ku jiraadeen khadar maxamed cakuule v o e hargeysa